heshiisku ma waafaqsana shuruucdii u deganaa qaranka soomaaliya waxay ka hor imaanaysaa habkii dhaqan dhaqaale ee suu jireenka ahaa ee u deganaa ummadda soomaaliyeed waxaa jira shuruuc aanu ku dhaqanno oo ah sharciga nambarkiisu yahay labo soo baxay bishii december kun sagaal boqol lixdan kowgii soomaaliya mideeda kale weli waa waa hal weeye marka la eegaya dunidoodan anigaana waxaan ku fadhiyaa ka eegid danta ummadda shuruucdan dhaqaale ee la wada marsanayo oo heshiisyo aan xitaa ku fadhin public private partnership sax ah oo aan qawaaniintii heer caalami ku fadhin oo laleeyahay waxa weeye boqol kiiba toban waxaa qaadanaya revenuega meesha kasoo gala ummadii soomaaliyeed boqol kiiba sagaashanna waxaa qaadanaya hay-ad sida diby oo kale oo afar boqol iyo aftan iyo laba milyan baan investmentka la niman doonaa odhanaysa dantii ummadda ayay ka hor imaanaysaa waxaa kale ka hor imaanaysaa qawaaniintii iyo shuruucdii waddanka u deganaa sida law number twenty four oo xafiiska hantidhowrka uu ku shaqeeyo iyo law number labo iyo law number saddex boqol toddoba iyo toban oo ah shuruucda financial managementga wadanka uu isticmaalo ah doctor jimcaale waan u imaanaynaa maaliyadeed bay ka hor imaanaysaa doctor jimcaale waan u imaanaynaa faahfaahinta sharciyada ay ka hor imaanaysa iyo duruufaha aad ka sheekaynayso laakiin waxaa la isweydiin karaa ugu horeyn heshiiska dekedan berbere ay ka gaareen somaliland iyo dubay worlboard waa heshiis mar hore dhacay maxaa keenay inaad maanta arrintaa aad ka hadasho heshiiska waxaa keenay horta heshiiska keliya dubay d d world ma aha keliya waxaa jira mid kale oo hobyo boortigeeda lagu galay heshiisyada dhaqan dhaqaale ee aan laga soo diiwaan gelin xafiiska hantidhowrka guud sida sharcigu qabo ayaan guud ahaan uga hadlaya tan d b world ay la gashay berbera waxaan ka muuqan dantii ummadda soomaaliyeed ama berbere ha deganaato ama baydhabo ha deganaatee waxa weeye danta ummadda inaan ka eegno ka hanti dhowr ahaan inaan ilaalino hantidhowrka guurtada ah iyo midda guurtada ah inaga shaqadayda tahay oo ilaalinteeda marka hadaynaan ka hadal oo aanaan dacwad ka furin waxa weye doctor nuur waxaa soomaalidu ay ku maamaahdaa ooda dhacmeed siday u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa haddii somalilan maamulka heshiiska saxiixday iyo maamulka dowladda federaalka uu wax wada shaqeyna iyo is-aqoonsiga uusan ka dhaxaynin ma waxay u xanibnaanayaan ama ay sugayaan inta heshiiska iyo wadahadallada socda ay soo dhammaanayaan oo ah in ama la kala guuro ama la isku soo noqdo soomaalinimadii loo soo noqdo soo ma ahan in dhaqaalaha somalilan dadka inteeda aaminsan maamulkaasi horumarkiisa in laga shaqeeyo horta waa arrin aada meesha ku jirta laakiin horumar arrintan anigu horumar uma arko sababta markaan ku yidhi boqol kiiba sagaashan beri baa qaadanaya boqol kiiba tobanna waxaa qaadanaya dadka berbere degan waxa weye horumar anigu uma arko oo datan horumarka inaan isla fahnaa muhima midda siyaasadda ah soomaaliya waxa weeye weli hal calan bay leedahay hal basaboor bay leedahay waa markaan siyaasadda aadno waxay leedahay hal eriyo koob bay leedahay inaad taa aada og tahay ama aad garanaysan oo qiyaasiya taa haddaan xagga siyaasadda kaga gudbo aniga positionkayga ma waxa igaga aadan kaanti dhowr ahaan baan ka hadlaya waxa weeye shuruucda dhaqan dhaqaale ee wadanka u degan bay ka hor imaanaysaa soomaaliyana anigu sidaan aaminsahay waa hal wadan waana one nation waana one people aaminkaaga waxaa garab yaalla xaqiiqaha jira iyo duruufaha hadda dalka iyo dadka soomaaliyeed hor yaalla bal haddii aad noo faahfaahiso hanti dhowrka qaranka ee dowladda federaalka intee in la eg baa ku hoos yimaado oo aad ka warhaysaa dekedaha iyo eelaboorada iyo heshiisyada dalka laga galo waxaan ka warhayaa horta aamin iyo arrinta hadda aniga adigu waxba isku qor isku taagi mayno waxa weeye aniga waxaan aaminsanahay oo aan ogahay oo xaqiiqa ah oo soomaaliya doonariska wax siiya iyo waxa revenuega wadanka soo gala ee aqliga ah ilaalintiisa ayaa shaqadaydu tahay shaqadaydii marka haddii aad aamin kusoo koobto waxna waxa weeye waa procedural iyo iyo administration waxna waa aamin oo belief anigu marka tanaan ka hadlay waxa weeye qalab waxaa jira lagu ummadii soomaaliyeed hantideedii lagu boodayo hagee jirta hor fariis internationaltiga waan kala hadlaa investmentga waan kala hadlaa waxaan kala hadlaa donoriska from skamboni ilaa lowi caddo waan ka hadlaa waxaa dow baana uleeyahay waa shaqadeydi way tahay intee ayaad u gacan banaan tahay inaad soo ogaato ama aad baarto heshiisyada hargeysa berbera borame iyo ka dhacayo ma tagtaa oo shaqadaada ma hoos timaadaa shaqadeyda waxa weeye seal officeris waa meelaha aanan anigu shaksiyan aanan tegin ii jooga seal officeris baa ii jooga waxaan helaa xog dhab ah oo xaqiiqa ayaan helaa reer guruuga haddaad weydiiso meel kasta oo hadda soomaali kamida waa kuu sheegaya marka waxa weye shaqadeeda haddaad xaga weydiinayso dee qofkii shaqadeeda shaqadeeda kaaga warrami laha waa aniga haddii laakiin aad ku heshin karayso ma samaysaa waan sameeya ha mudane doctor nuur jimcaale faarax soomaalidu waxay isweydiin kartaa arrintan muddo ayay soo socotay oo la hadal hayay dood ayaa somalilan dhexdeeda ka taagnayd taageerayaal iyo dad ka soo horjeeda golaha guurtida la geeyey waa la la gudbiyey so la isma oran karo hanti dhowrka waxaa kaga mudnaan lahaa inay golaha wasiiradu ka hadlaan arrintan arrinta horta waxa weeye hanti marka laga hadlayo adigaaba hadda sheegay hanti dhowr hantidii baan dhowraya legislationka ama baarlamaanku waxay sameeyaan in ay ka doodaan sharci dejinta horta inaad sa aad u fahamta adig laftaadu aad baan u jeclaan lahaa marka laga tago qodobada sharciyada ah ood soo daliishanaysay waxaad carabka ku dhufatay in heshiiska Dubai Board iyo Somaliland ay galeen uu qorayo boqolkiiba toban in ay dadka Somaliland helayaan anfaca heshiiskaasi sagaashana Dubai Board sida la sheegayna waxaa la horgeeyey golaha guurtida heshiiskii mid dhabta ahaa mid aan ahayn oo ay golaha guurtidaba ay sheegayeen marka xageed ka heshay macluumaadka noocaana macluumaadkaas waxa weeye d b world baan la xidhiiray xogtii waan haystaa xog dhab ah oo xaqiiqo fadhisa ayaan haysta waxa weeye lacagaha ama maxaa revenue sida loo sheergaraynayo public domain bay ku jirtaa aniga waxa weye wixii aan helay qabaxa gooni weeye iyo meeshaan ka helay